marxalad cusub dowlad cusub mandate cusub madax cusub ayaa muxuu ah dalku yeelan doonaa safarkii dheerah oo aan u soo galnay doorashooyinka dalka soomaaliya oo laga soo bilaabay doorashadii golayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ee soo gebagabowday ee ay ku xigsatay doorashadii guddoonka golayaasha labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maantana ee diyaargarowgeedii ugu dambeeyey la jooga oo ah doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrintaas arrin aad iyo aad guul ula waaye waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan dadkii soomaaliyeed mas-uuliyiintii dowladda iyo guddiyadii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka loo xil saaray ee ka soo qayb qaatay doorashooyinkaas ilaa maanta soo gaarsiiyey halkan aad iyo aad ayay waxay u mudan yihiin abaalmarin iyo mahad celin dadka soomaaliyeed ee deggan dhammaan dowlad goboleedyada dalka ka samaysan iyo gobollada dalka caasimadahooda ee ka qayb galay doorashooyinkaas qaarkood u safreen qaarkood riski iyo khatar badan u qaateen qaarkoodna maxaanku idhaahdaa ay maalmo badan ay ku qarashgareeyeen si ay doorashada uga qayb galaan waxaan leeyahay idinkuna waa mahadsantihiin mashruuca doorashadu mashruuc soomaaliyeed oo mashruuc qaran ah oo maxaanku idhaahdaayey dhammaan dalka soomaaliya o dhan iyo shacbiga soomaaliyeed oo dhan ay ka wada qayb galeen oo ahaa guul ayaanu kusoo ilaa hadda marayaa weli maanu ma u gabagaboobin bisha sideedeeda ayuu gabagaboobi doonaa dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego mashruucaas guuluu ahaa midda noo dhimanna ilaahay idinkiis guulay ku dhammaanaysaa waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyon caddeeyo nidaamka doorashada ee soo hagaagay ee hadda inta yartaa ka dhiman tahay doorashada madaxweynaha sidii loogu talagalay iyo nidaamkii iyo shuruucdii loo dejiyey iyo guddiyadii madaxa bannaanaa ee loo dejiyey iyo kuwa baarlamaanka hadda doorashada madaxweynaha ee hagaya intaba inaan u hoggaansami doono shuruucda iyo nidaamka loo dejiyo waa number one doorashadana si xalaala oo dah furan ayaan uga qayb galayaa wixii ka soo baxa halkaas ee doorashadaasi ka soo baxana waan aqbalayaa waana aqoonsanayaa marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed kalsooni baarlamaanka federaalka soomaaliya labada aqal kalsooni buuxda in ay ku hagaajiyaan kuna wadaan kuna daadiiyaan doorashada dadka soomaaliyeedna kalsooni buuxda inay qabaan dowladoodu in ay awooddeedo rasmi a gaarsiisan tahay dalka inay marxaladaas ka gudbiso marxaladda labaad ay u gudbiso marxalad cusub dowlad cusub mandate cusub madax cusub ayaa muxuu ah dalku yeelan doonaa aadaanan ugu kalsoonaa meesha umaa joogo meel aad iyo aad uga sii fogna inuu gaari doono afarta sano ee soo socoto